acab sacabada haloo tumo bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xumeeyey tartan loogu baaqayey bulshaya hayragiyo dumar
kulanti wacan wanaagsan khyaarta wada inaga dhegeysanaysaa kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha wadala socodsiyo anigo cabdullahi abdicasiis saraad barnaamijka halkaad kala socotaan waa raadiyo xasan guunis tetan iyo toddoba rbic toddoba mega artis dhobleyna waa xigad ah barnaamijka qodobaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya maxamed saalax oo isha ku haya rikoor taariikhi ah oo uu samayn karo kulanka ay kooxdiisu la dheelayso kooxda leicester city arsenal oo loo sheegay in laba saxiixo ay tahay inay sameeyaan ka hor suuqa january arsenal oo loo sheegay inay laba saxiix sameeyaan suuqa january ee fooda inagu soo haya tababaraha kooxda chelsea enzo mareska oo magacaabay afar kooxood oo tartanka kula jira premier league ah iyo toban xidig oo ka tegi doona kooxdooda premier league suuqa january oo la shaaciyey qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsanba u diyaargarooba dhegeystayaal
sacabada haloo tumo
xidiga garabka uga ciyaara kooxda liverpool ee maxamed saalax ayaa laga yaabaa inuu gaaro taariikh cusub oo goolalinta premier league ah markii ay reds martigelinayso leicester city kulanka boxing day ee anfield soddon iyo laba sano jirkan wuxuu markaasi silciyaa difaacyada premier leaguea xilli cileedkan isagoo wacdaro dhigay ilaa haatan saalax ayaa dhaliyey toban gool sidoo kalena caawiye ka noqday toban kale oo premier league ka hor ciidda christmaska waxaana xidig uu noqday xidigii ugu horreeyay sidaas sameeyey taariikhda premier league ciyaareenka hore ee chelsea ayaa sidoo kale dhaliyey oona caawiyey ugu yaraan toban gool lix ciyaareed oo kala duwan oo premier league warkoor kale oo saalax uu ku xoojiyey waxqabadkiisa premier league si uu isugu qoro taariikhda premier league haddaba isagoo hogaaminaya goolalinta premier league isagoo leh shan iyo toban gool sidoo kalena caawiyo ka noqday kow iyo toban kale xilcireedkan saalax ayaa baacsanaya rikoor kale kulanka khamiista xidiga uu saalax waa haddii uu saalax dhaliyo gool kulanka leicester city waxa uu noqon doonaa goolkiisii boqolaad ee garoonka kooxdiisa waana rikoord ay keliya hore u gaareen toddoba xidig xidigaha harrikane robi fowler sajo conaguero tier henry alan shire iyo wayne rooney sidoo kale col andy ayaa xidigaha hore u dhaliya boqol gool garoonka ay ku dheelaan kooxdooda iyagoo ku ciyaaraya
sacabada haloo tumo
haliyaga arsenal ian right ayaa u doortay omar marmuush iyo adamola lukman saxiixada riyaada ee suuqa kala iibsiga ee bisha january isagoo oo sheegay in labada ciyaaryahaan ay ku fiican yihiin kooxdiisi hore ganas ayaa fadhida kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka premier leaga kadib toddobiyi toban kulan oo ay ciyaartay waxayna lix dhibcood ka hooseysaa kooxda hogaanku haysa ee liverpool kadib natiijooyinka xumaa ee bilihii oktoobar iyo novembar arsenal ayaa dib u heshay qaab ciyaareedkeedii ficnaa iyagoo badiyey kulamadii ugu dambeeyey inkastoo ay kalsoonidu u soo laabatay kooxda haddana taageerayaasha ayaa dalbanaya in kooxda la xoojiyo suuqa january si kastaba ahaatee kooxda ayaa la filayaa inay saameyn ay sameeyaan saxiixyo waaweyn inta uu furan yahay suuqa january iyadoo la weydiiyey cidda uu la soo saxiixan doonaan january dhinac kale waxa uu sheegay in labadaas ciyaaryahaan ay soo saxiixdaan waxaan lasoo saxiixan lahaa omar marmuushi sidoo kale adamola lukman ayuu yidhi haddii ay adegto labadaasi xidig waxay u muuqdaan xidigaha ay arsenal u baahan tahay waana laba xidig oo kusoo baxaya kooxda arsenal haddii ay kusoo biiraan
صعب صعب انا هروح
صعب صعب صعب
enzo mareska tobaraha kooxda chelsea ayaa aaminsan in afar koox ay aad u tartami doonaan kooxaha liverpool arsenal chelsea hanashada horyaalka premier leaga liverpool ayaa afar dhibcood oo nadiifa ku haysa hogaanka horyaalka premier leaga kaas oo laga badiyay keliya hal kulan lix iyo toban kulan oo horyaalka inta uu hogaaminaysay uu hogaaminaya tobare anslot chelsea ayaa haatan ku jirta kaalinta labaad kadib markii ay si lama filaana ugu tartamayso premier league xilciyaareedkan arsenal oo si aada ugu soo dhawaatay inay ku guuleysto premier league intii hogaaminaya michael arteta ayaa ku jirta kaalinta saddexaad iyadoo nottingham forest ay ku jirto kaalinta ugu dambeysa ah ee kala sareynta premier league koox kale oo wacdaro dhigtay ayaa ah bournemouth kuwaasoo ku jira kaalinta shanaad halka kooxda difaacanaysa horyaalka city ay ku jirto kaalinta toddobaad inkastoo ay kooxda city dhibaatoonayso mareyska ayaa falaya inay city ay ku jirto tartanka premier league xilcireedkan
صعب صعب صعب انا هروح
صعب صعب صعب
xilli ay qaar ka mid ah kooxaha premier league ay suuqa january u geli doonaan in ay xoojiyaan safkooda waxaa jira xidigo raadin doona isbedel dhinacooda ah iyada oo keliya lix dhibcood ay u dhexayso kaalinta shanaad iyo toddobiy tobanaad iyo saddex tobanaad ee suuqa january ayaa noqon doona fursad ay kooxuhu isku xoojiyaan qeybta dambe ee xilcireedka waxaa jira kooxo badan oo u tartami doona booska champions leaguea iyo weliba sidoo kale koob inay hantaan ciyaarada la filayo inay ka tagaan kooxdooda waxaa kakowa xidiga marcos rashford xidigan reer england ayaa si weyn loo filaya inuu ka tegi doono united isagoo ka baxay qorshaha tababare roben amorim kulamada ugu dambeeyey sidoo kale federico chies ayaa xidig ay si weyn ugu fashilmay kooxda liverpool waxaana laga yaabaa inuu isaga tago kooxdiisa suuqa january ben chilwell ayaa ka mid a ciyaartooyda la saadalinayo in ay ka dhaqaaqi doonaan ka dhaqaaqiyo kooxda ugu dhelo haatan ee chelsea
صعب صعب صعب انا هروح
صعب صعب صعب zlatan ibrahimovic ronaldo nazario iyo galnugi bifon ayaa ka mid ah xidigaha waaweyn ee kubadda cagta yurub aan weligood gacanta ku dhigin koobka champions leaga laakiin sidoo kale waxaa jira xidigo si la yaab leh ugu guuleystay champions leaga iyagoo aan wax door ah ka ciyaarin ku guuleysiga koobka xidigahaasi waxaa ugu horeeya col palmer oo haatan xidig yahay chelsea u dheela dhowr sano ka hor ayaana kulamada uu ciyaari jirin kooxda manchester city gaar ahaan sanadkii city ku guuleystay saddexleyda xidiga ayaa kasoo baxay akademiyadda manchester city oo markaasi keydka ah ku daawaday dhammaan kulamadii champions leaga ee ay kooxdu ciyaartay sanadkaas marka laga reebo kulan uu bedel kusoo galay daqiiqadii ugu dambeeyey americ laporte waxaa jiray waqti uu laporte uu ahaa daafaca muhiimka pep guardiola laakiin waxa uu keydka galay xilli ciyareedkii laba kun laba iyo labaatan laba kun saddex iyo labaatan daafacanana ayaa ciyaaray keliya hal kulan wareega bugbaxa ee champions leaga sanadkaas waxaana uu bedel kusoo galay kulankii bayan munig xidiga reer belgium arin hazard ayaa keliya sideed daqiiqo ciyaaray kulan bugbax ahaa oo sanadkaasi isagoo bedel kusoo galay kulan ee real madrid kaga badasay p s g hali eber islamarkaana wax door ah aan ka ciyaarin ku guuleysay champions leaga ee kooxda uu ka tirsanaa ee real madrid joshua zagze ee xidiga haatan u ciyaar man united ayaa qeyb ka ahaa kooxdii bayan munig ee ku guuleysatay saddex leey laakiin wax daqiiqadaha ma ciyaarin maadaama uu ka dambeeyey robert lewandowski daniel starage theo hernandes iyo ricardo quareshma ayagana dhammaantood wax door aan ka ciyaarin ku guuleysiga champions leaga
صعب صعب انا هروح
صعب صعب صعب waan dhegeystayaal haatan kusoo dhawaada mid ka mid a ciyaaranaha muslimiinta ah iyo taariikhdiisa merilian bianij markaad maqasho magaca merilian bianij waxaa dhegahaaga ku soo dhacaya wiilkii reer bosniya ee dalkiisa kumanaan muslimiina lagu xasuuqay dagaalkii midigii soofiyeti oo ka mid ahaayeen qaar ka mida qoyskiisa ama qaraabadiisa waana xirfadlo ku xamaasho kubadda cagta ee casrigan welina ku dhex jira bianij wuxuu dhashay labadii abril kunsagaalboqoliyoagaashankii waa xirfadlo kubadda cagta bosniya u ciyaara khadka dhexe kooxda subarliiga ee bisigtas amaha yugu yimid kooxda laliiga ee barcelona iyo xulka qaranka ee bosnia herzegovina biyanij xirfadiisa kubadda cagta ka soo bilaabay kooxda mantis isagoo halkaa hal xilli ciyaareed ku sugnaa wuxuu kadib u siixay kooxda liyone intuusan ku biirin rooma kadib saddex xilli ciyaareed uu ku qaatay liyone intuu ku sugnaa rooma biyanij wuxuu ka mid noqday in loo aqoonsado mid ka mida xidigaha ugu wanaagsan ee qadka dhexe ee zeeraeda biyanij wuxuu ku biiray biyanij wuxuu ku biiray yuventus tan iyo markaasi waxaa loo tixgelinayay inuu yahay ciyaaryahan muhiimka ah kooxda isagoo kala guulaystay afar horyaal oo zeere-ed ah laba koob itaaliya waxaa loo magacaaba kooxda sanadka ee zeere-e ilaa iyo waxaa sidoo kale loo magacaaba ueva champion league shaxda ugu wanaagsaneed doorkii uu ku lahaa orodkii yuventus ee finaalkii ay ku gaartay biyanij ayaa ku biiray barcelona ciyaaryahankii hore ee dhallinyarada luxemburg biyanij ayaa kulankiisii ugu horreysay caalamiya u saftay bosnia herzegovina isagoo saftay in ka badan boqol kulan wuxuu dhaliyey toddoba iyo toban gool tan iyo xilligaasi wuxuu qaranka u matelay tartankoodii ugu horreeyey ee koobka adduunka ee fifa lagu qabtay brazil biyanij ayaa wuxuu galay kaalinta kontinashonad liiska the guardian ee boqolka ciyaartooye kubadda cagta ugu fiican adduunka wuxuu galay kaalinta kontonaad noloshiisii hore biyanij wuxuu ku dhashay labadii abril kii magaalada tuzla ee waddanka bosnia herzegovina oo markaasay ahayd s r f yugoslaviya maanta bosnia herzegovina weeyaan waxaa iska dhala aabbe fahrudiin biyanij iyo hooye faadumo waxuu xiisan jiray yaraantiisii kubadda cagta isagoo maraya waddadii aabihii oo hore u ahaan jiray ciyaaryahan kubadda cagta oo heerka saddexaad iyo yugoslaafiya wuxuu ka bilaabay xirfadiisa kubadda cagta waddanka luxemburg kadib maalin kadib imaatankiisii qowska ee waddankaasi wax yar ka hor inta uusan dillaacin dagaalkii bosniya intii luxemburg joogay biyanij wuxuu inta badan ka qayb galay towbaro iyo ciyaaro aabbihii dheeli jiray markii da'diisu ahayd toddoba sano aabbihii wuxuu ogaaday inuu leeyahay karti uu wiilkiisa xiise ugu hayo kubadda cagta wuxuu u oggolaaday wiilkiisa inuu ku biiro kooxda maxalliga ah iyo f c sharaflag sagaashan iyo shan intii uu ku sugnaa kooxdaasi biyanij wuxuuse ka helay kooxo badan oo bil jin ah holand iyo jarmalka laakiin wuxuu u oggolaaday inuu ku biiro kooxda mentis ee faransiiska biyanij waxaa kula teliyey ciyaartooygii hore ee mentis xulka qaranka luxemburg gay helis yuventus ayaa u sii iibsatay beddelka bawel bagba jirka merilian biyanij ayaa si degdega u soo bandhigay saamayntiisa doorkiisa kubadsameeyaha ee kooxdan cajiibka yuventus isagoo hubo u leh awood farsamo oo cajiiba xirfado ciyaar saamayn ku leh iyo xeelado badan biyanij wuxuu sidoo kale aad ugu fiican yahay laadadka xurta ah wiilkan ka soo guuray luxemburg ka hor inta uusan bilaabin dagaalka bosnia ka hor inta uusan bilaaban dagaalka bosniya biyanic ayaa si dhaqsi ah u koray si u noqday mid ka mid a ciyaartooyda qadka dhexe ee ugu fiican ee qarnigan hadda uu matalayo bosniya biyanija sida ninka isku waddanka yihiin idin jeko waa muslim ilaa ay dhalashadiisii waxaa lagu yaqaanaa qaab degnaan iyo qaab dhismeed kubadaha baasaskii dhiiranaa ee biyanij iyo aragtida ayaa muhiim ah qaab ciyaareedkiisa wanaagsan xirfadiisii caalamiga ahayd luxemburg sababta oo ah carruurnimadiisii ayuu ku qaatay luxemburg biyanij wuxuu noqday mid u qalmo xulkooda qaranka wuxuu bilaabay inuu matalo dhinacyada dhallinyarada ee qaranka wuxuu matalay luxemburg laba kun iyo lixdii koobkii yuroga iyo toddobiyo toban sano jirada ee xidigaha da'dooda ee ka hooseysa toddobiyo tobanka sano ka oo luxemburg si toosa ugu soo baxday maadaama ay tartankaasi martigeliyeen wuxuu dhaliyey goolka keliya luxemburg tartanka isla sanadkaasi wuxuu afar gool ka dhaliyey belgiumka kulan ku dhammaaday shan iyo shan ka hor inta uusan gaarin go'aankiisii ku saabsan heerka qarankiisa biyanij wuxuu xaq u lahaa inuu matalo luxemburg iyo bosnia herzegovina biyanij wuxuu u ciyaaray bosnia herzegovina laba kun shan iyo toban bishii maajo laba kun iyo sideed intii lagu jiray waraysi uu siiyey wargees ka soo baxa bosnia biyanij wuxuu sheegay inuu doonayo inuu u ciyaaro bosnia herzegovina ugu dambeyntii mas-uuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee bosnia ayaa ogeysiiyey koo laatan jirkaasi una sheegay inay gacmo furan lagu soo dhoweynayo waxaa loogu yeeray xulka qaranka ee labaatan iyo kow sano jirada dalka si kastaba ahaatee hal cilad ayaa jirtay oo biyanij ma haysanin baasaboorka bosniya wuxuuna u baahday ogolaanshaha fiifa si u bedelo jinsiyadda looma ogolaan in loogu yeero kooxda sare kadib sugitaan siddeed bilooda in ka badan waxaa galaangal sameeyey shalisko kosmij oo ahaa xubin sare oo ka tirsan madaxtooyada bosniya herzegovina ugu dambeyn biyanij wuxuu helay baasaboorka bosniya laba kun iyo sideedii wuxuu kulankiisii ugu horreeyey u safta bosniya herzegovina labaatankii agosto laba kun iyo sideed kulan guuldaro labaya hal ka soo gaartay bulgariya saddexdii maars laba kun iyo toban wuxuu dhaliyey goolkiisii ugu horreysay ee heer caalami bosniya herzegovina labaya hal kaga badisay gaana oo ka dhacay sarajevo biyanij wuxuu door weyn ka qaatay usoo bixitaanka bosniya ee laba kun iyo afar iyo toban ee koobka adduunka tartankoodii ugu horreeyey ee weynaaye abad ay ka qayb galaan waxaana loo magacaabay saddex iyo labaatankii ciyaartoy ee tartankaasi aaday ruushiya wuxuu saftay kulankii furitaanka ee kooxda guuldaradii ciriiriga ahayd ka soo gaartay argentina soddon iyo kowdii maarso laba kun iyo kow iyo labaatan wuxuu ciyaaray kulankiisii boqolaad ee bosniya herzegovina guuldaradii hal iyo eber faransa ka soo gaartay israebka koobka adduunka ee fifa laba kun iyo laba iyo labaatan noloshiisa gaarka ah biyanij waa muslim wuxuu ka soo jeedaa qowmiyad magac weyn ku leh bosniya wuxuu leeyahay wiil lagu magacaabay idan ay wehliyaan xaaskiisa muddada dheer ay wada socdeen ee josefa ay ka timid nice biyanij wuxuu si fiican ugu hadlaa lix luqadood oo dheeraada luxemburg ingiriis faransiis jarmalka isbaanish iyo talyaani waxaa loo diiwaangeliyey inuu ka qalin jebiyey jaamacadda sarajevo isagoo ku takhasusay isboortiga iyo jimicsiga laba kun iyo sagaal isagoo u ciyaaraya liyone wuxuu yidhi waxaan aad u jeclahay real madrida iyo waagii zinedin zidaan intii lagu guda jiray ciyaarihii laba kun iyo toddobiyo toban sideed iyo toban wuxuu ka soo muuqda kooxda koowaad ee taxanaha ned feliges fili laga sameeyey yuventus saddex iyo labaatankii oktoobar laba kun iyo labaatan biyanij ayaa laga helay covid nteen iyadoo ay jirto musiibo ka dhacda talyaaniga marka uu ahayd siddeeddii sebtembar wuu soo kabsaday balse waxaa lagu xasuustaa hadal uu saxaafadda u sheegay oo ahaa inuu aaminsan yahay in allihii cudurkaasi keeno isagoo keliya awoodo inuu ka qaado uuna yahay bini aadam wax kastaa nugul waxaan ahay muslim ilaahiisa aaminsan talaalkan waa ka hortag oo cudurkan kama qaadi karo waxaa cudurka qaadi kara allaah awoodda sare leh oo dunidan maamula sida ay tahay in qof kasta uu aamino waana waddada keliya ay dadka ku badbaadi karaan haddii ay allahooda rumeeyaan lama gamban aqligiisa iyo caqiidadiisa mareliam biyanij
gudaama dhegeystayaal waxaa intaas nooga eeg barnaamij ciyaaraha oad kala socoteen raadiyaha sangoon state iyo toddoba arbaac toddoba artis dubleyna waaxigada barnaamijka waxaa soo saaray dalana socodsiinaya anigu cabdullahi abdicasiis raad intaan ku kulmayno barnaamijkan kiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo
bulshaya hayragii duma
bilaabo sarakaca sacab sacab sacabadaha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoonku cadii ciyaaraha
barbaartii la soo xumay tartan loogu baa